Waa maxay xiriir dhisidda waxbarashada ka hortagga kansarka iyo barnaamijka baaritaanka? Xiriir-dhisidda waa barnaamijka Xarunta Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Muqdisho, waaxda dhalmada iyo cudurrada carruurta ee adeegga siisa dadka qaxootiga ah. Adeegyada waxaa ku jira waxbarashada iyo maaraynta xaaladaha. Barnaamijka waxa uu sidoo kale ka saacidaa dadka qaxootiga ah inay helaan baaritaannada caafimaad iyo tallaalka la xiriira. Adeegyada inta badan waxaan siinaa dumarka. Nimanka waxay sidoo kale ka qayb qaadan karaan barnaamijyada qaarkood. Barnaamijkan waxaa maalgeliya Machadka Ka Hortagga Kansarka iyo Cilmi Baarista. Qaybo ka mid ah barnaamijka waa ujeeddooyin cilmi-baaris. Noocan cilmi-baarista ah waxaa lagu magacaabaa cilmi-baaris qiimeyn ah, waxaana ka mid ah in lagu weydiiyo su'aalo ku saabsan naftaada, caafimaadkaaga, iyo dabeecadaha caafimaadka ah. Ma jiri doono tijaabo baaris cilmiyeed ah. Waxaan rabnaa inaan ogaanno in badan oo ku saabsan baahida caafimaad ee ka hortagga ee qaxootiga ku jira bulshadeenna.